weerar kanuu xalay siqdii dhex ay ku qaadeen kooxdan la tuunsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijinaya in laba ka mida macalimiinta aana ka soo jeedin gobolkan ee dugsiga sare ee carabiya high school dhigaya ay ku dileen carabiya oo ka tirsan countiga mandheera sintan oo ku haysa xuduudda kenya iyo soomaaliya ayaa kooxdan la sheegay inay kasoo tillaabeen xuduudda dhanka soomaaliya dhacdaas inay ka geysteen xalay siqdii dhexe sidaasina waxaa lagu sheegay nuqul ciidamada booliiska dalkani kenya u qeybiyeen saxaafada gudaha dalkani kenya ciidamada booliiska maxalliga ilaalinaya iskuulkaasi ayaa culeys fara badan kala kulmay kooxdaasi gudaha iskuulka soo galay waxayna u tillaabsadeen hoyga macalimiinta iskuulkaasi halkaasi ay ka deganaayeen iyagoo isticmaalay bambooyinka gacanta laga tuuro iyo qoriga baasuukaha loo yaqaan booliiska ayaa sheegay in laya haatan ay ciidamada ay ka daba direen raggaasi oo la tuhunsan yahay inay dib ugu noqdeen dalka soomaaliya waxayna sidoo kale sheegeen aysan jirin wax dhaawac ama dhimasho ay soo gaaray dad kale ardaydii iskuulkaasi dhiganaysana ay ka bedqabaan ma aha markii ugu horreysay oo carabiya ay soo weeraraan koox ka tirsan xarakada al-shabaab oo dalka soomaaliya kasoo gudbay weerarada isxigxiga ay u geysanayaan dadka gobolkan aan kasoo jeedinna waxay noqonayaan kuwa inta badan kusoo noqnoqonayay gobolkani waqooyiga bari dalka kenya iskuullada dalkani kenya oo xilligan isku diyaarinaya imtixaanka qaran ee dabeeqada sanadkani ka dhici doona guud ahaan dalkani kenya ayaa cabsi fara badan macalimiinta dhulka jiidda xuduudda soomaaliya saaran ka shaqeeya cabsi fara badan ay ka qabaan in xilli walba lagu soo weeraro goobaha ay usoo shaqo tageen maxamed faarax shire v o a garisa